gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax oo maanta warbaahinta ugu warramaya xarunta baarlamaanka somalilan ayaa shacbaweynaha ku hambeliyey munaasabada ballaadhan ee xuska siddeed iyo tobanka mey waxaanu u soo jeediyey in nabadgelyada la ilaaliyo bismillahi raxmaan raxiim Eh, waxaa weeye berito waxaa loo dabbaaltegayaa eighteen may shan iyo tobankaa laga dhigay eh, rabadaada daraaddeed waxaan shacabka somalilan u- ugu bishaaraynayaa ilaahay bashbash iyo barwaaqo sanadka sanadkiisana inagoo ictiraafaysan aynu ku ciidno Eh, aad iyo aad baan shacabka somalilan u sabaan wixii bukana in ilaahay caafimaad siiyo Eh, wixii kalena ilaahay u naxariisto wixii dhintay Eh, innagana eh, bisha barakedeeda ilaahayna siiyo somalilanna waxaanu shacabka soomaaliya ugu baaqanaa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo waxa weeye ictiraafkii meel fiican buu marayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu inoo dhammaystirmo Eh, shac- shacabka soomaaliya waxa weeye wax kasoo dhaqdhaqaaqa eh, eh, difaaca soomaaliya ciidanka soomaaliya waa ku filan yahay waa u dhan yahay iyaga waa- diyaar baana loo yahay haddii ilaha yidhahdo geesta kan la xildhibaan cabdilqaadir maxamed xasan indho indho ayaa shacbaweynaha reer somalilan ku hambeliyey munaasabada ballaadhan ee xuska siddeed iyo tobanka mey halka uu sidoo kale xildhibaanku uu hambalyo ballaadhan u daray ciidamada qaranka ee jiidda hore fadhiya mudana xildhibaan munaasabadii ballaadhnada ee siddeed iyo tobanka mey ba afkeena soo saartay oo ay xukuumadda sanadkan usoo rartay shan iyo tobanka mey hadda shacabka halkan maxaad farriin aad u marinaysaa waxaan u marinayaa siddeed iyo tobankii mey baynu xusaynaa siddeed iyo tobankii mey rabadaan bay galeen waynu cibaadaysanaynaa dadka dacaayadaha ka fidinayana maalintii baa la baabi'eyna waxaan leeyahay rabadaan shabcaanna waa laga baxayaa rabadaanna waa laga gelayaa xishooda dadku way cibaadaysanayaan lama baabi'in fiftiinkaa la keenay fiftiinka waxaa la xusayaana waa siddeed iyo tobankii mey meel waloo daafaha dunida ay ka joogaan een, shacbiga somalilan waxaan leeyahay hambalyo waxaa kalaa leeyahay een, ciidamada qaranka ee aagga hore jooga een, saddexda ciidan ee qaranka saddexda xisbi saddexda gole xaasaskooda dhammaan shacbiweynaha somalilan dhallinyaro iyo waaye saqiir iyo kabiir waxaan leenahay hambalyo si fiican oo qurux badan oo aynu ugu soo baxno oo aynu u ciidno oo nabadgelyadana ilaalino hambalyadaynana een, een, damaashaadkeennana aan wadanno gabagabadii warbixinteennan kooban waxaaynu ku soo qaadan doonaa maadaama aynu ku foodayna soo saartay xuska munaasabada ballaadhan ee siddeed iyo tobanka mey heestan iyadu ka hadlaysa xuskaasi oo ay codkeeda halalaasiga ah ay ku qaadi doonto sahre ilays intayna warbixintan la mid aynu iskugu iman doonno dhegaystayaal waa aniga oo idileh sidaa iyo nabadgelyo
waa maydishii furan rebtaye waa maydishii meel noogu tii waa maydishii furan rebtaye may wadishii meel noogu tii waa maalintan burcameeriseed uga maragdige calankuna calankuna ka mudhay waa maalintan burcameeriseed uga maragdige calankuna calankuna ka mudhay waa maalintan mawlaha ilaa rabbi magasade mahadana u naqay waa maalintan mawlaha ilaa rabbi magasade mahadana u naqay waa maalintan kaloo maalaye waa maalintan nabad meel dhigteen waa maalintan midigta isqabsaday waa maalintan kaloo maalaye waa maalintan nabad meel dhigteen waa maalintan midigta isqabsaday ملكين ملكين هنتين ومالكن مقعلها شربتي مقنين ملكين ملكين هتين ومالكن حتى مالي حقيقي مغنى ملكين هنتين ومالكم نفس مالي حقيقي مغنى ملكين هالشيء ومالكم ملكي يقعد كبا ومالكم انتم ملكيين ومالكم ملك كيف kaba amalitan iskamuciyen amalitan midigta iskaskaday